الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaynu walaalayaal ka soo hadallay salaadda axkaamteedii waxaynu ka soo hadallay arkaantii ay lahayd waxaynu ka soo hadallay sunnayaasheedii waxaynu ka hadlaynaa iminka waxyaalaha salaadda loo karaahiyeysto innagoo wixii burinayeyna soo tilmaannay marka waxaynu tilmaannay waxyaalaha salaadda loo karaahiyeysto ee aan kaa burinaynin laakiin kaa nuqsaaminaya ajrigii iyo fadiiladii ay lahayd waxaa ka mida baynu nidhi sunnayaashii faraha badnaayaynu soo sheegnay qofku haddii uu ka taga mid ka mida ama dhammaantood hadduu ka tago salaaddiisaa karaahiya ayaa gelaysa ajrigeedna wuu yadhaanaya waxaa kaloo ka mida waxyaalaha salaadda loo karaahiyeysto ee lala yimaado qofka oo marka uu tukanayo ku ciyaara maradiisa ama jidhkiisa isagoo qofku ku ciyaara inay dee markaa dan iyo baahiya ay u geyso mooyaane karaahiye ayay noqonaysaa qofkii oo tukanaya inuu ku mashquulo un maradiisa iyo jidhkiisa iyo wax kale waa karaahiyo haddii aanay dani u qabannin oo wax dani iyo baahiya aanay u geynin maxaa yeelay saxaabi ayaa wuxuu lahaa waxaan weydiiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam qururuxa oo layska masaxo marka uu qofku salaada tukanayo siiba marka uu meel camuudle ku tukado oo uu qururuxa iska masaxo ayaan weydiiyey buu idhi dabeedna rasuulku sala allah alay slm wuxuu yihi laa tamsax ilxasaa qururuxa ha iska masixin adigoo tukanaya haddii ay lagama maarmaan noqotona fa waaxidatan mar keliya iska masax baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi markaana waxaad iska simaysaa quruuruxaas iyo waxa aad ku dhibtoonayso ayaad iska simaysaa baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slm xadiisku yidhi idaa qaama axadukum ila asalaa marka uu midkiin salaadda u kaco raxmadda ayaa soo waajahda e falaa yamsax ilxasaa quruurux ayuu iska masixin baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi marka inuu qofku ku mashquulo waxaa loo diiday intaa yaree quruuruxa uu iska masaxayo ayaa loo diiday maxaad u malayn markaa qofka maradiisa iyo jidhkiisa ku mashquula iyo saacaddiisa isagoo tukanaya salaaddiisa karaahiye ayaa gelaysa walaalayaal waxaa ka mid a waxyaalaha salaadda iyadana loo karaahiyeysto qofkii oo tukanaya oo keliyaha qabsada waataynu soo tilmaannay qofku marka uu taagan yahay yacnii halkuu gacmihiisa dhigayo waataynu dhi wuu isdul saaraya laabta ayuu saarayaa inuu markaa qofkii isagoo tukanaya keliyaha un sidaa u qabsadaa iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha salaadda loo karaahiyeysto abu hureyra xadiis laga warinayo ayaa wuxuu yidhi nahaa rasuulullahi can alikhtisaari fi asalaa rasuulku wuxuu nahiyey uu diidey in keliyaha la qabsado kadalik waxaa walaalayaal iyaduna mukhaalafo noqonaysaa oo sidii sunnaha khilaafsanayd noqonaysaa waxaynu dhi gacmaha intuu isdul saaro qofku laabta ha saaro dadka qaarkood baa intay saa isu dhaafiyaan ayay dabeetana sidaa isu taagaan taasina wax loo baahan yahay maaha qofku waa inuu ama sidaa u qabtaa ama sidaa isu dul saaraa dabeetana uu laabta saaraa gacmihiisa marka uu taagan yahay waxaa ka mida walaalayaal waxyaalaha la karaahaysto salaadda dhexdeeda rafculbasari ila asamaa qofkii oo tukanaya oo samada un eego samada un daalacdaa iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha salaadda loo karaahiyeysto maxaa yeelay xadiis abaa hureyre laga warinaya rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi way iska dayn oo way iska dayn qolooyin araggooda iyo indhahooda kor ugu qaadaya samada marka ay tukanayaan aw latukhtafanna absaaruhum ama araggaba waa laga qaadi doonaa ama araggaba hadday iska dayn waayaan araggaba ilaahay baa ka qaadi doona cuquub ahaan marka maxaa la doonayaa qofku khushuuc ahaan inuu halkaa uu ku sujuudayo inuu eego ayaa la doonayaa iyo hortiisa laakiin inuu qofku samada un daalacdo isagoo tukanaya waxay ka mid tahi waxyaalaha salaadda loo karaahiyeystay waxaa walaalayaal ka mida waxyaalaha salaadda loo karaahiyeystay qofka oo eegeega wax mashquulinaya wax mashquulinaya inuu qofku eegeega ku mashquulaa iyana waxyaalaha salaadda loo karaahiyeystay bay ka mid tahy caaisha ayaa laga wariyey waxay tihi rasuulka sala allahu alay slam ayaa wuxuu ku tukaday maro calanna leh dabeedna wuxuu rasuulku yihi shaqalatnii aclaamu haadihi waxay mashquuliso salaadayda iga mashquulisay calamyaalka bahashani ay leedahay idhabuu biha ilaa abijahm ninkii abijahmin laydhaayee u soo hadiyeeyey warugeeye buu idhi imbijaaniyadiisana iga keena buu idhi mid kaloo uu lahaa oo iyadoo aan lahayn wax calamaa aan lahayn iyo wax mashquuliya taa iga keena buu idhi waxa kale oo imaamu albukhaari uu warinaya anas laga warinayaa caisho ayaa daah ay ku asturtay guriga qayb ka mida ayaa rasuulku sala allau alay slam wuxuu ku yidhi iga saar buu yidhi oo bahalkaa iga suuli maxaa yeelay tasaawiirtiisa iyo waxaa ku sawiran ayaa salaadda intii aan ku jiray ii soo bambaxaysay oo ii muuqanayse iga qaad buu yidhi bahalkaa iga qaad oo daaha iga fur buu yidhi halkaa waxaynu ka fahmaynaa walaalayaal in masaajidda iyo meelaha lagu tukado laga ilaaliyo waxyaalaha lagu qurqurxinayo iyo waxyaalaha lagu qorayo maxaa yeelay waxaasoo dhammi waxay mashquulinayaan dadkaa tukanaya ayay mashquulinaysaa saa daraaddeed masaajidda sunnaha waafaqsani waa masaajidda halkaa qibladeedada ka horraysaa ay caddahay aan waxba ku dul qorin waxbana aan la sudhin haddiise aayado loogu qoro oo wax loogu sharaxo oo axaadiis lagu qoro oo waxyaalo badan lagu qoro dadka maqan oo dhammi maxay samaynayaan intay salaadaba iska ilaawaan inay akhristaan waxa ka horreeya markaa walaalayaal waa in aad iyo laxaad laysaga jiraa ama dee dadkaba la soo gelaya garamasi qaar baa garamo siyaar lagu xayaysiinayo ama waxgasii liita lagu xayaysiinayo ama waxaanu isagu garanaynin ama dad qaqaawanba intay soo xidhaan iyo masaajidka la soo gelayaan markaasaa intuu xataa garan ka dhigtaabaa wixii kaluu ka dulgashadayna uu kasii muuqanaya maxaasina wax loo baahan yahy walaalayaal mahay waa in aad looga digtoonaadaa waxaa ka mid a waxyaalaha salaada loo kala hayaystay takmiidulcaynayn qofkii markuu salaad tukanaya inu dhaha un demis ku siiyaa iyada lafdeedu karaahiyada ayay ka mid tahay sheekha ibnuqayim la yidhaahbaana masalada taxriiriyo wuxuu yidhi haddii indha kala qaadku aanay khushuucdiisa waxba yeelaynin oo masalan isagoo indhihii kala hayo uu khushuucayo taas ayaa u fiican inuu indhaha kala qaado haddiise dee meeshii wax mashquulinayo oo wuxu muuqanayaan oo dabeetana ay kala dhex gelayso waxaa u muuqanaya isaga iyo khushuucdii oo qibladii ayaa masalan la qurxiyey ama waxbaa marmaraya oo salaaddii qalbigiisa bay ka mashquulinaysaa marka waxay yidhahdeen culimmadu karaahiye maaha qofku inuu indhaha isku qabtaa weliba haddii indha isku qabadkaasi khushuuc u keenayo isaga ayaa wanaagsan baa leeyiy waxaa ka mid a walaalayaal waxyaalaha salaada loo karaahiyeysto qofku marka uu salaamo naqsanayo inuu gacmaha fidhiyo waxyaalaha layaab kale waxaa ka mid a waxa sunnaha iyo diintu waxay ina fartay inta badan aad inooma gaadhaan oo dadka umagama dhaadhacaan waxa laakiin mukhaalafada ah ee aan loo baahnayn ee laynoo diiday baa dadka inta badan gaadha oo ay ku dhaqmaan yala waxaad arkaysaa waataynu salaadda markaynu ka soo hadlaynay aynu idhi gacmaha marka uu qofku fadhiyo ee watixeedsanayo waa inuu jilbihiisa saaraa iyadoo gacantaa bidixna ay wada fidsan tahay dee tan midigna la wada laabayo taa moo murdisada mooyaane marka dabeedna salaamo naqsiga ayaa dadku saasay gacmaa yidhaahdaan markuu salaamo naqsigiisal gacmaha saa u fidiyaan dadka in badan oo ka midi marka wax loo baahan yahayna maha qofka gacmihiisii oo sidiisii ah ayaa waxaa la doonaya inuu salaamo naqsado labada dhinac u salaamo naqsado laakiin gacmaha la fidinaya saa la odhanaya waa arrin la diiday jaabir ibnu samura saxaabiga laydhaah baa wuxuu yidhi rasuulka ayaanu dabadiisa ku tukanaynay dabeedna rasuulku wuxuu yidhi maxay yihiin dadka gacmahooda ka salaamo naqsanaya sidii farda yaacay oo diday oo kale dabadooda dadka gacmaha ka salaamo naqsanaya maxay xaaladdootay innamaa yakfii axadakum waxa midkiin ku filan baa rasuulku yidhi inuu gacantiisa dhigo bawdadiisa dabeedna yidhahdo assalaamu calaykum assalaamu calaykum inuu yidhah markuu salaam naqsanayo ee aan waxba gacmaha la fidinayo sidaa la odhanayo aan waxba fidinin markaa la yska jira walaalayaal waxay ka mid tahay waxyaalaha salaada loo karaahiyeystay waxa ka mid ah waxyaalaha salaada loo karaahiyeystay qofka oo marka uu tukanayo afka duubta inuu isagoo saa afka duubtay uu tukado ama inuu markaa masalan shay weyn intuu dhex galo uu isku sii daayo maca dhulka markaas uu gaadhsiiyaa karaahiyada ayay ka mid tahy waxyaalaha salaada loo karaahiystay abu hurayra laga warinayaa wuxuu yidhi nahaa rasuulu llahi can isalli fi salaa wa an yuqadiya arajulu faahu waxa rasuulku uu diidey dee maradaa qofku isku sii daynayo ee markaas weyn ee dhulka gaadhaysa iyo qofku inuu afkiisa daboolo oo uu xidho markuu tukanayo iyaduna karaahiyooyinka ayay ka mid tahay waxyaalaha salaada loo karaahisay waxaa ka mida walaalayaal asalaatu bixadrati aطacaam salaaddii oo qofku uu tukado isagoo raashinkiina u yaallo isla markaa raashinkaana uu dee u baahan yahay oo baahi darani ay u hayso rasuulku sala allah alay slam wuxu uhi idaa wudica alcashaau wa uqiimat asalaatu fabda'uu bialcashaa wuxuu rasuulku sala allahu alay slam yidhi haddii cashadii la soo dhigo salaadiina la aqiimo cashada ku bilaaba baa rasuulku sala allahu alay wasalam uu yidhi waxaa kaloo xadiid naafic oo ibnu cumar ka warinayo wuxuu sheegaya ibnu cumar in loo soo dhigi jiray raashinka dabeedna salaadda la aqiimi jiray oo aanu salaadda tegi jirin ilaa uu raashinka ka faaruqo welibana isagoo maqlaya imaamka akhrintiisa imaamka akhrintiisa isagoo maqlaya ayaanu ibnu cumar u tegi jirin ee raashinka uu iska sii cuni jiray horta mid weeyaane waa marka waxay yidhahdeen culimmadu wakhtigu waasica yahay markuu wakhtigu waasica yahay weeye haddii wakhtigiiba sii baxayo dee adigu waxaad doontaba marka hore aad ku habsaantide haddii wakhtigii kaasii daba yar yahay wakhtigii sii baxayo markaa raashin ka horraysiin mayside salaadda ayaad marka hore ku bilaabaysaa haddaba maxaa rasuulku sala alla alay slam u farayaa in raashinka lagu bilaabo dee waxaa la doonayaa in qofka nafdiisii ay hortoo raashinkan danteedii iyo baahideedii ay ka qaadato oo markaa qofkii salaaddii uu galo isagoo xasiloon oo markaa gaajo iyo markaas aanay haynin doonid cunto aanay haynin maxaa yeelay haddii uu isagoo qofku cunto markaa u baahan oo aada u gaajaysan hadduu salaaddii kale raashinkiina dul yaallo wuu dedejinayaayoo rukuucdii iyo sujuuddii iyo waajibaadkii salaaddu ay lahayd oo dhan dhammaystiri maayo markaa qofku waxaa la leeyahay dantiisa ha ka qaato dabeetana salaadda ha tukado siiba rabadaanada oo kale innagu sida aynu samaynaa waxaad mooddaa inay yar khilaafsan tahay arrinkaa aynu sheegayno waayo dadka muslimiinta ah innaga mooyaane yacni si wanaagsan bay isaga afuraan markay afuraanee dabeetana gaajadii ay iska jebiyaan ayay salaadda tukadaan innagu laakiin innaga oo gaajoonayna oo midkeenna ugu ladani uu yahay ka in yaroo biyaa cunay ama in yaroo timira ayaynu salaadda si deg dega u gallaa dabeetana xataa intaa tasbiixdii xataa ma sugno intii aynu tasbiixsanaynay iyo sunnii xataa ma sugne markaasaa masaajidka salaada laga baxo ayaa fagax laga siiyaa taana waa laga wanaagsan yahay waxa wanaagsan marka la addimo kii masaajidka joogaya kii gurigiisa joogayba mid waliba intuu waxoogay iska soo cuno isagoo markaa caadiya salaaddiisii si khushuuca inuu ku tukado iska tasbiixsado iska sunnaysto dabeetana uu gurigiisii ku noqdo laakiin salaadda aynu sida yar deg degaa ku tukanaynaa waa laga habboon yahay waxaa ka mida walaalayaal waxyaalaha salaada loo karaahiyeystay asalaatu maca mudaafacati alakhbathayn ayadoo qofka ay masalan kaadi darani hayso ama masalan saxara ay hayso oo ay aadna u hayso inuu salaada tukadaa ayaduna waa la karaahiyeystay waxa la mid ah wax alliyaaliyo wixii qofka qalbigiisa mashquulinaya oo dhan waxaa la doonayaa inuu ka soo baxo dabeedna isagoon qalbigiisii waxba mashquulinin uu salaaddii tukado maxaa yeelay rasuulka sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi xadiid axmed iyo abu daawuud iyo tirmidiya ay warinayaan halaathun laa taxilu liaxadi liaxadin an yafcalahunna saddex uma bannaana halaathun laa taxilu liaxadin saddex uma bannaano qofna inuu sameeyo saddex arrimood qofna uma bannaano inuu sameeyo rasuulku sala la alay slam wuxu uhi yuu nin u imaam noqonin qolo oonu tukanin oo dabeetana ducada iyo baryada aanu isku gaar yeelin haddii uu sidaa sameeyey wuu khiyaameeyey isagoo dad tukinaya oo ay daddaba taagan yihiin ayuunbaa markaa ducadiisii isagunba isku gaar yeelaya masalan waxaad arkaysaa imaam qunuudaya aqoon darriyo waxay ka tahayba oo markuu qunuudaya wuxuu leeyay allahuma ahdinii fii man hadayta wa caafinii fii man caafayt wahdinii macnaha keligii buu iska hadlaya ilaahu i hanuuni aniga keligii buu markaa iska hadlayaa maxaa la doonaya allahuma ahdinaa fii man hadayta allahuma ahdinaa inuu yidhaha ilaahuna hanuuni ee aanu isagu isku gaar yeelin haddii markaa duca uu akhrinayo waxaad arkaysaa mid markaa dad u ducaynayo dadkuna ay aamiin leeyihiinoo haddana waxa uu ku ducaysanayaa wax keligii una ay tahay allahuma akfir lii ilah anigay dembi dhaaf allahuma arxamnii ilaahay u naxariiso allahuma asaluka aljannadaan ku weydiisanay waa keligii unbu iska hadlaya dadkiina aamiin bay leeyihiin marka waa inuu dadka isku daraa marka uu saasoo kale dadka ugu ducaynayo waa inuu isku daraa waxaa kaloo rasuulku sal l xadiidkaa ku yidhi saddexdii arrimood yaanu eegin baa rasuulku yidhi guri guntiisa iyo gudihiisa yuu eegin intaanu idan weydiisanin dadka haddii uu sidaas sameeyana dee gurigii wuu galayba gurigii wuu galay maxaa la doonayaa haddaad guri timaaddo walaalayaal aadaabta guryaha loo yimaado yacni aadaabulistiidaam wax la yidhaha baa jira oo guryaha loo galo iyo idan dalabkaa iyo aadaabtiisa ayaa jirtaa markaa muxuu rasuulku leeyahy yaanu guri eegin guntiisa isagoon idan weydiisanin haddii masalan dee albaabkii oo furan buu yimi dee wuu wada eegayba guriga gudihiisiiba idanna ma weydiisanin ama masalan albaabkii buu meelo daloolo ka soo eegayaa idanna ma weydiisanin qofkaasi wuxuu ka dhiganyay markaa qof gurigaa idanla-aan ku galay qof idanla-aan ku galay ayuu ka dhigan yahay marka walaalayaal waxaa loo baahan yahay aadaabtaasi yacni taynu ima ka hadlayna way ka baxsan tahay oo yacni bal habka albaabada loo garaaca iyo qaabka loo idan weydiisto iyo waxyaalahaasi waa mawduuc iyadu inaga gaar ah laakiin bacdamaaba ay inala soo gashay yacni wax yar baynu ka tilmaamaynaa horta walaalayaal marka ugu horraysa guryaha layskama galo waxa lagu galaa guryaha idan ay ku idmaan dee dadka ehelka u ah guryahaas masalan guri aan mas-uulkii iyo ninkii lahaa joogin walaalkaana ha ahaade eh in adeerkaa ha ahaado gurigiisa adeerkaa ha ahaado saaxiibkaa ha ahaado ma bannaana inaad iska gashaa rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi waa arrin soomaalidu ay aad iyo laxaad ugu liidato arrinkaasi oo diinta ka tallowsan oo ninkii ka hadlana la odhanayo waa hinaasi ninkii dha war gurigayga iga joog iyo ha iga soo gelin iyo halkaa dabadda iga joog iyo anoo kula socdo uun kaalay iyo dumarka ha ka furan yacni waxaa la odhanaya waa nin hinaasiaho waxba u jeedaa bal haddaan eegna nebi maxamed sala allahu alay slm ku ka taagan yahay rasuulku sala la alay slm wuxuu yidhi iyaakum wadukhuula cala annisaa warniyo waxaan idinka digayaa idinku inaad dumarka isaga gashaan ha u gelina baa rasuulku yihi dumarka waxay dhahen yaa rasuulallaahi waxaad ka warrantaa bal dumaashiga ka warran inuu galo afara'ayta alxamwa bay yidhahdeen dee ninkan gabadha qaba walaalkee iyo dee in adeerkii iyo dadkaa markaa gabadha markaa dumaashiyadeedaasi inay usoo galaan bal ka warran baa rasuulku sala alla alay slam uhi dukhuulu alxamwi almowt baa rasuulku sala alla alay slam uhi isaga kaa dumaashayaa geliddiisu waaba geeri baa rasuulku yidhi kaa soo gelidda uu guriga soo gala waaba geeri baa rasuulku yidhi waayo dee waa qof aan marka u horraysa horta guriga geliddiisii aan dadku aanay wax weyn u arkaynin oo dee waa gurigii walaalkiibuu gelaya gurigiina adeerkiibuu gelaya guriga adeerkii oo yacni la dhibsan maayo ama yacni qofkani cid iska eegi maayo markuu gelayo ama cid inkiraysa ama cid diidaysaa ma jirto isla markaa halkaa inay fitna markaa ka dhacdo ruuxa dumarkaa iyo ninkaa ay fitna dhexdooda iyo xumaani ka dhacda waxaa u sahlan weeye sidaa daraaddeed ayaa dee ka qariibka ah ee isagu gurigaa aan garanaya ama reerkaana isgaranaynin isaga dee waa lala yaabaya dadkaa la odhanaya maxay ruuxaan soo gelayo gabadhii baa la odhanaysa waa lagula yaabay qofkan iska soo gelayo guriga laakiin kaa qariibkaa ee aan cidina tuhmaynin kaa dee u dhow ee aan cidina tuhmaynin khatartiisa ayuu leeyahay markaa walaalayaal waa inaynu xaggaa aad iyo laxaad uga taxadirnaa oo guryaheennu ay noqdaan guryo islaam ah qaar baa ay odhan yahay naloo gogolo qolkaasoo iskaga qayilaya ninkina wuu iska maqan yahi ma bannaano waxaasoo kale walaalayaal taasi horta waa xagga u horraysa gelidda xagga kale waxaa la doonayaa masalan guriga marka la gelayo in la garaaco garaac weliba sahla qaar baa gow gow gow un ka siinaya garaac sahlan baa la doonaya in la garaaco in dabeetana dadka la salaama baa la doonaya assalaamu calaykum ilaa saddex jeer loogu celiyo waxaa la rabaa inaad albaabka dhinac isaga taagto albaabka haddaad afardada la furayo aada isku beegto dee waa mushkilad waa inaad dhinac isaga taagtaa marka albaabka la furo inaad isku qaadoo dalaq tidhaahda maahee waa inaad dib uga joogsataa markaa walaalayaal waa in aadaabta aynu xeerinaa oo aynu ku dhaqannaa markaa waxaa ila gashay uun saddexa rasuulku sala alla alay slam wuxuu uhi qofna uma bannaana inuu sameeyo ta labaad waxay ahayd yaanu eegin guri guntii inta aanu idan weydiisanin haddii uu sidaa sameeyo uu guriga iska eegay isagoon idan weydiisanin gurigaa qof galay ayuu ka dhigan yahay aad baana loo adkeeyeyoo dee xurumaadka dadku ay leeyihiin in la dhowra islaamku aad buu ilaaliyey ishaasi ninka haddii gardarro looga rido magteedu waxa weeye waa konton halaad rasuulku sala allahu alay wasalam kontonkaa halaad hadur buu ka dhigay haddii aad ku eegto dad muslimiinoo guryahoodii ku jira haddaad ku eegto dabeedna ay kaa ridaan ishaadaasi waa hadur kontonkeedii halaad waa hawaday u baxday rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi haddii qofka uu qof adoo gurigaaga ku jira uu kaa soo eego daaqadda iyo meel oo dabeetana aad ku ganto aad ku tuurto wax aad ku finiinto aad ku tuurto oo aad ishii kala hesho uu kaa kugu soo eegayey oo dabeetana ishaa sidaa aad kaga tirto wax alle wuxuu kugu leeyahay ma jirto wax alle wuxuu kugu leeyahay ma jirto maxaa ishii kontonka halaad ahayd maxaa hadur ka dhigay markaad ku xadgudubtay dadkaa muslimiinta ee aad ku eegtay guryahoodii ayagoon ku idmin waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yihi waa arrinkaynuga soconayo walaa yusallii wa huwa xaaqinun xataa yatakhafafa qofku yuu tukanin salaadda yuu tukanin isaga oo kaadida isku haya isagoo kaadida isku haya yuu tukan baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi inta uu iska soo fudaydinayo yacni qofkii oo kaadidii ishayo aada u cudhayso inuu yidhaahdo waxbaan tukanaya yacni aad bay u adagtay karaahiye ayay salaaddiisii noqonaysa makruuha marka waa inuu qofku iska soo xaajo dhammaystaa caadi isaga weysaystaa isagoon dhibanayn dabeedna uu tukadaa waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi laa yusallii axadun bixadarati aطacaam yaanu qofna tukanin meel markaa raashin loogu soo dhigay walaa huwa yudaaficu alakbathaan iyo isagoo labada xunxun hor taagan macnaha kaadidii iyo saxaradii qofku isagoo dafcinaya oo inay soo jiidhaan markaa ka baqanaya yuu tukan baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waxaa kaloo ka mida walaalayaal waxyaalaha salaadda loo karaahiyeystay qofkii inuu tukado siiba waa tahajudka iyo salaadda habeenkiie isaga oo ay hurda ka qaalib tahay isagoo hurda ka qaalib tahay caisha ayaa laga wariyey rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi hadduu midkiin luloodo isagoo tukanaya falyarqud ha iska seexda baa rasuulku yidhi inta ay hurdadaasi ka tegayso maxaa yeelay haddii uu tukado isagoo lulaysan waxaa laga yaabaa inuu isidaa ilaahayba dembi dhaaf weydiiso oo dabeedna uu naftiisa habaaro ila qofkiiba waa maqan yahay oo waa dhelalowsan yahay dabeedna naftiisa u habaaro saacatulijaabo markaa inay la kulanto ayaa dhici karta marka waa inuu qofku haddii masalan sia isagoo tahajudayo oo kale waa inuu iska ilaaliyaa inuu tukado isagoo sidaa u dhiban oo aada u lulaysan waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi hadduu midkiin habeenkii kaco dabeetana qur'aankii carabkiisii ku adkaado oo uu garan waayo waxa uu leeyahay ha iska jiibsado ayaa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waxaa ka mida walaalayaal waxyaalaha salaada loo karaahiyeystay qofku inuu masaajidka meel gaar ah uun kaga tukado wixii aan imaamka ahayn imaamku isagu meel gaara buu leeyahay oonu ka warwareegin laakiin dadka kale waa inay ayagu iska ilaaliyaan inay meel qudha u laasimaan maxaa yeele rasuulka sala alla alay slam ayaa waxyaaluhu nahiyey waxaa ka mid ahaa inuu ninku laasimo meel masaajidka sida awrku ama neefka geelahi xerada meel uun uuga fadhiisto waynu naqaanayo geela siiba halaha waaweyn ayaa xeryaha waxay ka fadhiistaan meel gaara ayay ka fadhiistaan sidaasoo kale ninku inuu meel yar uun masaajiga kaga tukado oo laydha waa halkii hebeloo dadkana laga celiyaa yani iyadana karaahiyada salaada ayay ka mid tahy maxaa yeelay walaalayaal meel kastood ku tukataa way ku markhaati kacaysaa marka waa inaad masaajidka meel walba kaga tukataa ee inaad meel yar oo keliyahuun aada isku xidhaa iyaduna waxay noqonaysaa waxyaalaha salaada loo karaahiystay bay noqonaysaa marka walaalayaal waxaa ka mid a waxyaalaha markaa salaada ayadana loo karaahiyeystay inuu qofku iska daymoodo oo uu masalan hareerihiisaa iska eegeego aad baanay inoogu badan tahay arrintaasi qofkii oo salaadda tukanaya oo aad haddana mooddo inuu xulan la joogo oo kolle xaggaa abidhaaminayo kolle xaggaa eegaya kolle xaggaa eegaya badarkiisa ama dadkan aad odhanaysaa madada qof buu ka dhex bidhaaminaya uu ka dhex eegaya ama xooluu la jooga waad is odhanaysaa sida uu markaa isaga maqan yahay ee uu meelaha isaga eegeegayo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi waxaan weydiiyey buu ihi caaisha ayaa waxay tihi rasuulka ayaan weydiiyey bal qofkan salaada ku jira ee daymoonaya hareeraha eegaya rasuulku wuxu uhi ikhtilaasun yakhtalisu shaydaanu min salaati alcabd waa dhufsasho uu salaadii ka dhufsaday shaydaanku salaadii waa dhufsasho uu shaydaanku ka dhufsaday addoonka salaaddiisii yacni eegiddaa uu markaa qofku uu hareerihiisa eegaya waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam uu yidhi yaa ayuha annaasu iyaakum waliltifaat war waxaan idin kala digayaa idinka iyo daymada aad salaadda dhexdeeda waxa daymootaan fa innahu laa salaata salaadi uma sugnaanin qofkaa daymoonaya haddiise laydinka qaalib noqdo sunnaha sameeya oo faralka dhexdiisa ha ku samaynina waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yidhi war waxaan idin digayaa idinka iyo salaadda inaad dhexdeeda ku daymootaan maxaa yeelay daymada qofku hareeraha daya salaada dhexdeeda waa halaag haddii aad lagama maarmaan ahaanaad siaad samaynaysana war salaada sunnaha bal sameey laakiin faradka ka ilaali ayaa rasuulku sala allahu alay slam yidhi waxaa kaloo xadiis saxiixa rasuulku uu ku yidhi xadiis sugan ilaahay ka suuli maaya addoonkiisa inuu qaabilsanaado marka uu salaada ku jiro inta aanu daymoonin ile qofku marka uu tukanayo ilaahay buu hortaagan yahay haddiise uu daymoodo ilaahayna uu qaabilsanaa ilaahay waa ka jeesanaya markaa qofkaa daymada walaalayaal aynu leenahay waa karaahiyo waa marka qofku kow uu wejiga un jeediyo haddiise jidhkiisa oo dhan uu wada jeediyo ama laabta hadduu qiblada ka jeediyo salaaddiisu way buraysaa salaaddiisu way buraysaa hadduu qofku laabtiisa qiblada ka jeediyo ama uu jidhkiisa oo dhan wada jeediyo salaaddiisu way buraysaa laakiin taynu leenahay waa karaahiyo waxa weeye waa daymadaa yar ee luqunta uun qofku uu weecinayo weliba marka ay karaahiyada noqonaysaana waxa weeye waa marka aanay wax dani jirin haddii ay dani jirto qofku u daymoonayaa daymadaasi markaas ma bannaana waxaan le daymadaasi way bannaan tahay haddii ay dani jirto daymadaasi way bannaan tahay oo marka laga hadlayo waynu ka hadli doonaa waxyaalaha salaada dhexdeeda bannaan ayaa waxaa ka mida daymo marka ay dani jirto oo weliba daymadaasina ay tahay inta haddee luquntii aynu sheegnay maxaa yeele rasuulka sala alla alay sl waxaa laga wariyay inuu daymoon jiray midig iyo bidix laakiin aanu markaa dee aanu luqunta markaa xagga dhabarka aanu gaadhsiin jirin xadiis imaamu axmed warinaya weeye maxaa ka mida markaa danihii iminka innaga waxaa laynagu darsaday wax tuug la yidhaahdo dee hadduu kabihii halkaa uu halkaa oo dambe ay kabihi ka yaallaan oo kolba hoostaa ka yareegayba hadda in la qaatiyo in kale salaaddiisi waxba ka noqon mayso markaa ilain dan baa jirta inuu eegto un markaa saf uu meel kabaa la dhigaa ay ka horeeyaan haddii kaloo ay laba saf ay banaanaanayaan isagu wuxuu eeganaya un qofkii meeluu markaa kabihii uga muuqdaan un waayo dee kabihina waa qaali waana la dhufanaya markaa waxaa bannaan dee qofkii markaa in laysku yar wado oo safkii horena la buuxiyo dee kabihina ilqodha laga yar eega kolba diinta waa inoo banaysay markaa ama dee masalan alaab kale dadka qaar baa masalan dee meelaha ku tukanayo alaab yarna meeshay u taala oo laga xadaya ama dee waxbaabuu bidhaaminayo ula jego mar haddii ay dani meeshaa jirto qofka markaa ku kelifaysaa daymada wuu daymoon karaa oo welibana wuxuu da weecinaya waa luqunte ma weecinayo laabtiisa oo dhan intaa walaaleel waxaynu kaga tegaynaa inagoon dhammaynin waxyaalihii salaada loo karaahiyeystay bal waxaynu waxoogay ka hadlaynaa waxyaala salaada dhexdeeda iska mubaaxahoo bannaan oo la samayn karo ayaynu ka hadlayno dee kow midi waa taa aynu imika tilmaamayne aynu leenahay qofkii haddii dan iyo baahi ay ku kelifayso yacni daymada yar ee dhinaca midig ama bidix ama hoosta u yar eegayaa waa mid bannaan baynu nidhi oo waa wax mubaaxa weeyaan waxa kaloo la banneeya walaalayaal waa waxaan maanta innaga inteenna badan aan ka suurtegayn albukaa walaniin wa ta'awuh qofkii markaasi inuu salaadda dhexdeedii ku ooyo markaas inuu taaho ama markaa dee markaa ilaahay cabsidiisa markaas qofkaasi ha ooyayo ama masaa'ib iyo markaa dhibaato haysata ha ka ooyaye maadaama waxaasi oo ay ka qaalib noqotay oo aanu dafcin karaynin maxaa yeele ilaahay baa aayad qur-aana wuxuu ku yidhi waidaa tutla calayhim aayaatu araxmaani kharuu sujadan wa bukiya marka lagu dul akriyo aayaadka ilaahay dadka wanaagsan way dhacaan oo way sujuudaan ayagoo ooyaya waxa kale oo rasuulka sala allahu calayh wasalam uu nin saxaabi ilaah waxaan arkay isagoo oo tukanaya wa fii sadri laabtiisana markaa sida dheriga oo kale dherigu markuu dabka saaran yahay sida uu u karo oo kale isagoo markaa guuxa dherigu uu sameeyo o kale samaynaya ayaan arkay buu saxaabi lahaa markaas waa mid iska bannaan weeye qofku intaa uu salaada tukanayo ilaahay cabsidiisa inuu markaasi ooyo haddii markaas ilaahay uu baryayo oo markaa dhibaato iyo markaa xanuun iyo wax haysta uu ka ooyayo qofka markaa salaadiisii waxba ka noqon mayso waxaa ka mida walaalayaal waxyaalaha salaada dhexdeeda bannaan dee haddii masalan abeeso ama hangaro leh ama waxyaalaha markaa dhibta leh ay salaadii qofka isagoo ku jira ay dee ku soo baxaan waxaa bannaan markaas inuu dilo walow hawl badaniba ha ka gaadha iyo gerifgerif badaniba eh waa inuu dilaa maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay slam wuxuu ku yidhi xadiis imaamu axmed iyo asxaabu sunan ay warinayaan iqtulu laswadayni fi salaa dila buu rasuulku yidhi labada madmadow salaada dhexdeeda markaa labadaasina alxayatu waalcaqrab waa abeesada iyo hangaralaha ayuu rasuulku sal sl salaada dhexdeeda hadday idinku soo baxaan ku dila baa rasuulku sala allahu alay slam hawl badaniba dee ha kaa gaadhe markaa waad ku dilaysaa waxaa kaloo ay ka mid a waxyaalaha salaada dhexdeeda ku bannaan almashyu lyasiiru lixaaja socod yar oo dani ay keentay salaada dhexdeeda way ku bannaan tahay maxaa yeele caisha ayaa waxay ka warisay rasuulka ayaanu imi isagoo tukanaya albaabkuna wuu xidhan yahay dabeetana iga fur baan idhi dabeedna intuu hore u soo dhaqaaqay ayuu albaabkii iga furay halkii uu tukanayey ayuu ku noqday markaa waxaanay ku tilmaantay albaabkaa uu furay inuu xagga qiblada ka xigay xagga qiblada inuu ka xigay albaab markaasuu u laabtay ama gees meel kale ugu weecday muu ahayne wuxuu ahaa albaab ka horreeyey dabeedna waa ku tallaabsaday waa ka furay halkiisii ayaa rasuulku sala allahu alay wasalam uu ku noqday markaas waxaa kaloo rasuulka sala allahu alay wasalam dee ka dhacday salaad uu ka habsaamay oo uu soo galay in markaas markaa abubakar oo kaloo tukanayay markaas inuu dib u baxay oo markaa rasuulkiina uu soo galay ayaa iyaduna sugnaatay markaa intaa dib ubaxaas iyo markaa horubaxa iyo waxba ma yeelayaan waxaa ka mid a masalan haddii mase way dhacdaa mararka qaarkood masaajidda haddii dee safkii kaa horreeyey oo kale dee uu bannaanaado dee tallaabiya laba haddaad u qaado aad buuxisood gasho salaadaadii markaa waxba kaa noqon mayso mar haddii ay meeshaas ay dani jirto waxaa jirtay saxaabi abibazara la odhan jiray ayaa dhulkaa ciraaq beled ka mida ayuu ku sugnaa weli ayuu weliba qarkiisana joogay faraskiisana xakamihiisa gacanta ayuu ku hayay dabeedna wuu salaad buu galay dabeedna daabadii ayaa uu hayay baa dib u noqotay dabeedna isna isagoo haya ayuu dabeetana kolba isna la dhaqdhaqaaqayu waxoogay la socday dabeetana nin baa wuxuu ku yidhi alla ha hoojiyaa odaygan siduu u tukanayaa markii dabeetana uu salaaddii tukaday buu wuxu uhi war waan maqlay hadalkiinni rasuulka ayaan la duulay buu uhi lix ama toddoba ama siddeed arrinkiisa iyo siduu u fududaynayey ayaan rasuulka sala alla alay slam arkay buu idhi markaa noqodkayga aan daabadayda intaa la noqday ee kolba ay dhinacii jiidanaysay ayaa iga fududaa buuhi inaan iska sii daayo oo dabeetana meel aanan gaadhaynin ay iiga noqoto taas ayaa iiga sahlan buu yidhi oo dabeetana ay igu dhib noqoto dooniddeedu meeshii ay garanaysa ay iga noqoto markaa socodka yaree noocaasoo kale wuu iska banay masalan dee tii aynu imanka ka hadlayno gale haddii mid lagugu sababo dee ukabiiba taw la yidhaahdo dee haddaad tuu ka daba tidha ood ka soo dhigato waxaa la doonayaa un adigoon hadlin ta inaad kabaha un ka dhigato isla markaa halkaasun salaadaadii aad kusii dhammaystirato ayaa la doonaya haddiise socod fara badani uu meesha yimaado salaada dhexdeeda socod fara badan oon dan loo lahayn baa yimi salaaddii markaasi way ku buraysaa socodkaa faraha badan waxaa ka mida walaalayaal waxyaalaha salaada dhexdeeda bannaan ilmihii yaraa dee ama ilmo aad dhashay ha ahaado ama ilmo kale ha ahaadee inaad qaaddo iyo inuu ku qabsado adiga oo tukanaya waa mid bannaan maxaa yeele rasuulka sala alla alay slam waxaa laga wariyey inuu tukaday isagoo inantii umaama ee ay zaynaba inantii zaynaba la odhan jiray dhashay ay qoorta uu ku hayo ayaa rasuulku sala alla alay slam uu tukaday marka uu rukuuco wuu dhigayey marka uu sujuudda ka soo kacana waa soo qaadanaya inantaa halkiisii baanu dabeedna ku celinayay saaxiibaana wuxuu lahaa waxaan u malaynayaa inay salaadii subax arrinkaasi inuu ahaa baan u malayn buu yidhi xadiid kale ayaa waxaa laga wariyaya cabdillaahi ibnu shadaad inuu yidhi rasuulka ayaa nagu soo baxay ixdaa salaati ilcashiy labadaa salaadood duhur iyo casar mid ka mida ayuu nagu soo baxay isagoo xambaarsan xasan ama xusein ilmo cali carruurta awowga u ahay xasan ama xuseen mid ka mida isagoo xambaarsan markaasaa rasuulku sala ala sl horu maray ilmihii wuu dhigay salaaddii ayuu dabeedna u kibaartay dabeedna wuxuu rasuulkii sujuuday salaaddii dhexdeedii sujuuduu aada u dheereeyey sujuuduu aada u dheereeyey ayuu sujuuday dabeedna wuxuu saxaabigaasi yidhi markuu sujuuddii kaba soo kici waayey ayaan anigu madaxii kor soo qaaday buuhi dabeedna waxaan arkay inankii xasan ama xusein oo rasuulka dhabarka kaga fadhiya isaguna sujuudsan yahay dabeedna sujuuddii baan ana iskaga noqday buuhi markii rasuulkii salaaddii dhammeeyey ayaa dadkii waxay ku dhahen yaa rasuul allah waxaad sujuudday salaadaada dhexdeeda sujuudaad aada u dheeraysay markaa waxaan anigu u malaynay bay yidhaahdeen in wax kugu yimaadeen ama waxyi kugu yimi oo lagu waxyoon ama inay wax kugu dhaceen kullu daalika lam yakun rasuulku sala alla alay sl wuxu uhi arrinkaasoo dhammi ma ahaanin laakiin waxaa jiray buu yidhi inankaygaa yaree aan siday ayaa wuxuu uhi dushayga fuulay markii aan sujuuday ayuu dushayga fuulay buui dabeedna waxaa nacay buu yidhi inaan dedejiyo intuu dantiisa ka dhammaysanayo ilmaha yaroo dushayga fuulay ilaa intuu dantiisa ka dhammaysanayo bal isagu ka daalayo fuulidda uu dushayga fuulan yahay ayaan sujuudsanaa baa rasuulku sala allahu alay slam yidhi yacni halkaa waxaynu ka garanaynaa walaalayaal raxmadda rasuulka sala allahu alay wasalam midda kale walaalayaal aynu halkaa iyadana aan jeclahay inaan ka tilmaamo waxa weeye rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu dadka tukiyey isagoo inantaa umaama ee awowgoo inantiisu dhashay isagoo sidaa xasan iyo xuseenna waxay ku fuuleenba sujuudda isagoo sujuudsan yacni carruurtu inay masaajidka soo gashaa waa wax bannaan weeyaan walaalayaal rasuulka sala alla alay slam oo khudbaynaya oo khudbad akhriyaya ayaa xasan iyo xusein ay u imanayeen markaasaa rasuulku intuu usoo dego uu qabanayey markaa walaalayaal innaga yacni carruurta iminka masaajideenna dhib badan baa ka haysataa mararka qaarkood baa waxaad moodaysaa maalin baa masaajid nin odayaba ayaa ayaa show mid yar buu ku qaylinayay allaayigoog waxaan u qaatay inuu tuugeriyayo yacni waa naxo waxaan mooday inuu tuugeriyanayo waa arkay odaygoo inan yar eriyanaya yacni waxa weeyaan walaalayaal carruurta masaajidda in laga eriyaa ma bannaana sidaasay u soo gelayen rasuuloo khudbadaynayay soo gelayeen wuu soo qaadayo rasuulku wuu la soo gelayey iyadoo salaada uu tukanayo ayaa rasuulku wuxuu maqli jiray isagoo dadka tukinaya rasuulku wuxuu maqli jiray ilmo yaroo ooyayaa markaasuu salaada soo gaabin jiray isagoo si aan hooyadii aanay ugu dhib mudanin daraaddeed ayaa rasuulku salaada soo gaabin jiray markaa walaalayaal carruurta si wanaagsan waxa loogu sheego adabta ha loo sheego masaajid ayaan laga eryin way carcararayaan way qaylinayaan laakiin waa in wax loo sheega aan masaajida laga eryin xadiidka ilaa aan masaajidina ka dheeraya ka dheeraya masaajidiina dadkiina waalanayo carurtiina iyo codkao kor u qaadaan waa xadiis markaa baila weyan walaalay kaas xadiis baila weyan waxba ka jirin marka waa in carabta lagu tarbiya wax loogu sheego imika waa tan dee wax waliba aynu arkayno iminka xaramku markay tukanayaan haddaad eegto iminka tiifiyadan dee maqaxyaa laynoo dhigay markaynu cunayno haddaad ka eegto ayagoo iska dhex yaacayo salaaddii la tukanayaad arkaysaa ina miyo hablaba iyagoo iska dhex yaacaya masaajidda yani xarameynka ama yani masaajidda sacuudiga o kale waxaad arkaysaa ciyaalkii oo iska dhex yaacayo iyagoo ka dhexooyo iyagoo iska inamiyo hablaba inamiyo hablaba iyagoo ka dhexooyo iska dhex joogaad arkaysa oon cid wuxu dirsanaysay cidhar iyoanay saatoona jirin innagana taw un baa lagula odhanaya walaalayaal iyo markaa la arko markaa walaalayaal waa in loo nafisiyaa naxariista rasuulku sala lla sl heerka gaadhsiisay inuu sujuuddii xataa dheereeyo ilmaha yara dusha ka saaran si uu markaa dantiisa u dhammaysto waa inaynu ku dayanaa walaalayaal waa inuu naxariistaa yeelanaa ilmahana dee waa la qaadi karaa mar haddii adigu aanad wax nijaasa oo aanad ku arkaynin waad qaadaysaa haddii see nijaasa dee ku arkayso oy nijaasi ka muuqato maydhi iyo qaadi maysid markaa laakiin ilmo oo dhami waa nijaaso markaa la qaadi maayo halkaa salaaddii bay wax ka yeelaysaa yacni iyadu wax jirta ma aha isla markaa dee qaadidaa iyo dhigiddaa iyo ilmihii la qaadaya ee la dhigayaana iyaduna salaaddii mid wax yeelaysa maaha waxaa ka mid a walaalayaal waxyaalaha salaadda iyadana ku bannaan qofkii oo tukanaya waa la salaami karaa waana lala hadli karaa waxaana bannaan isagii inuu ishaare ku celiyo ciddii la hadashay ama ciddii salaamtay inuu ishaare ku celiyo ayaa bannaan fiiqid ishaariddaas ama far ha ugu fiiqo ama gacanta oo dhan ha ugu fiiqo ama madaxa gundhintiisa ha ku fiiqee yacnii inuu fiiqa ayaa bannaan haddii jaabirin cabdillaahi laga warinayo ayaa wuxuu leeyahy rasuulka ayaa i diray isagoo khaswadii bani mustaliq la odhan jiray u socda dabeedna waanu imi bu ihi isagoo awrkiisa ku tukanaya dabeedna waan la hadlay rasuulku dabeedna gacanta ayuu ishaaray buu yidhi anigoo maqlayo akhrinayo oo ilayn gaadiid buu fuushan yahay ku dul sulaysanaya weliba salaadana ishaaraya ayuu markaa gacanta ii taagay buuhi markii uu salaaddii dhammaystay ayaa wuxuu yidhi mx ma ma maxaad yacni ka samaysay arrinkii aan kuu diray kii aan kuu diray maxaad ka samaysay maxay le iima diidin buuhi inaan kugu celiyo ilaa waan tukanayey buuhi waan tukanayay oo sidaa daraaddeed ayaa markaa ii diiday inaan kula hadlo oo aan ishaarada kugu celiyo xadiid kaloo cabdillaahi bnu cumar laga warinayey suhayb ayaa wuxuu lahaa rasuulka ayaan soo maray isagoo tukanaya dabeedna waan salaamay ishaare ayuu dabeedna salaamtii iga celiyey markaa ma garanaye buu ihi inuu markaa yidhi inuu farta markaa ku ishaaray waxaa kaloo xadiid kale u ahaa rasuulku salaada dhexdeeda waxbuu ku ishaari jiray waxbuu ku ishaari jiray markaa taasina dee haddii shay lagu weydiiyo salaaddii oo masalan adoo salaaddii ku jiray haddii wax lagu weydiiyo dee haddaad markaa halkuu ku jiray aad farta ku fiiqdo salaadaadi waxba kaa noqon mayso waxaa ka mid a walaalayaal waxyaalaha salaadda dhexdeeda bannaan dee tasbiix inuu markaa qofkii subxaanallaahi yidhaahdo iyo tasbiiq oo markaa sacabkii oo la isku garaaco ah waayo rasuulku sal lla ly slm wuxuu inoo banneeyey marka uu qofka ku yimaado shay salaadda dhexdiisa ha inuu yidhaahdo subxaana allah dumarkuna marka salaadda wax ku yimaadaan sacabka ayay markaa isku dhufanayaan oo sacabkay garaacayaan ragguna subxaana allah ayay odhanayaan marka arrin markaa dee weynu ku yimaado wey imaamkii baa la baraarujinayaa masalan qof dee doonaya inuu soo galo ayaa doonaysaa inaad u fasaxdo qof masalan markaa dee indhalo oo meel kasii dhacaya ayaa doonaysaa markaas inaad baraarujiso markay waxyaala caynkaasi yimaadaan subxaana allah qofku inuu yidhaahdo ayaa bannaan waxyaalaha salaadda dhexdeeda ku bannaan waxaa ka mid ah alfatxu cala alimaam imaamka in loo furo masalan imaamkii ayaa qur-aan buu akhrinayo idi ku tukinaya aayaddii baa dabeedna ka gedmatay ama uu iska taagay maamuumka ayaa xasuusinaya oo u furaya ama qadarkii waajibkaa ha ahaato ama mid kale ha ahaatee maxaa yeele ibnu cumar waxaa laga wariyey rasuulkaa sal ayaa wuxuu salaad ayuu tukaday tukiyey markaasaa qur'aan ayuu akhriyey qur-aankii baa dabeedna iskaga qaldamay markuu ka faaruqay ayaa ubay ibnu kacab wuxuu ubay saxaabigii wuxuu ku yidhi miyaad nala tukatay ood nala joogtay markaasuu yidhi haa haddaa maxaa kuu diiday buu inaad ii furto markii ay iga gedmatay waataynu soo tilmaamaynayba markaynu salaadda waxyaalaha buriye ka hadlaynay inay maalikiyada iyo culimo fara badani ay banneeyeen taa qur-aanka un mooyaane hadday gedmato masalan imaamkii baa qaladgalay subxaan allahi baa la yidhi oo dabeedna waa garan waaye dee in xataa hadal ahaan loogu sheego waxaan ka xun waxaan ka xun in hadal ahaan loogu sheego oo masalan hadduu sujuud ka tegay oo deedna subxanallah marka la yidhaha uu gees walba u kaco haddii la yidhaha asujuud ama sujuuddii baad ka tagtay haddii la yidhaahdo inay bannaan tahay bay tilmaamayaan maalikiyada iyo culmo fara badan waxay sheegayaan odhan masaajid imaamkii baa sujuud ka tegey markaasay subxaan allah yidhaahdeen markaasuu fadhiistay si haddana sucso haddana kacay yacni khalkhal unbuu ka bixi waaye wuu xasuusan waaye waxaan loo la xasuusin in qalad jiro wuu gartay laakiin qaladkii meel alla meeluu yahay buu garan waayey dee markii laysla wareer u kacaa fadhiistay ayuu nin yidhi malaa dee aqoon lahaa bay sujuud sujuuddii baad ka tagtay sidii buu dabeedna sujuuddii kula yimi markaa maalikiyada iyo culimo fara badan ayaa iyaguna arrintaa banneeyey waxaa ka mid a walaalayaal waxyaalaha loo banneeyey qofku marka uu salaadda tukanayo haddii uu hindhiso ama masalan nimca ay u soo darrido inuu ilaahay mahadiyaa waa mid u bannaan rifaaca saxaabiga la yidhaha ba wuxuu idhi rasuulka gadaashiisa ayaan tukaday dabeedna waan hindhisay markaan hindhisay baan idhi buu ihi alxamdu lilaahi xamdan kasiiran طayiban mubaarakan fiihi kamaa yuxibu rabbuna wayardaa mahad ilaahay bay u sugnaatay mahad badan oo wanaagsan oo barakaysan oo sida markaa rabbi jecel iyuu ka raalli yahay ah ayaan idhi bu ihi markaan hindhisay dabeedna rasuulka ayaa markuu tukaday baa wuxuu yidhi war kii salaadda dhexdeeda ku hadlayey keebuu ahaa dabeedna qof ma hadlin buuhi markaasuu haddana mar labaad yidhi waar keebaa hadlay celi ma hadlin markii saddexaad buuhi waar kumaa hadlay dabeedna ninkii rifaaca idhi waan ishayn kari waayo aniga ana yaa rasuula allah anigaa hadlay oo sidaa idhi buuhi rasuulku sala alla alay slam wuxu uhi waladii nafsu muxammadin biyadi waxaan ku dhaartay allaha nafda moxamed gacantiisa ay ku jirtee laqad ibtadarahaa bidcun wa halaahuuna malaka ayuhum yascadu biha kelmaddaa waxaa u soo degdegay dhowr iyo soddon malag oo mid weliba uu doonayey inuu markaa isagu kor u qaado oo ilaahay markaas horgeeyo dhowr iyo soddon malag baa u soo degdegay buuri ereygaa aad tidhi waxaa ka mid a walaalayaal waxyaalaha bannaan salaada dhexdeeda masalan haddii qofku ou masalan meel kulul ku tukanayo haddii masalan meel dee qururuxiyo wax dhibaataynayale uu ku tukanayo inuu ku sujuudo maradiisa ama cumaamadiisa darafdeeda inuu ku sujuuda waa mid bannaan ibnu cabbaas baa laga wariyey rasuulku sallaa fii thawbin waaxidin inuu ku tukaday maro keliya yataqii bifuduulihi xara alardi wa bardaha isagoo weliba iskaga ilaalinaya inta dheeraadkaa maradaa uu geshan yahay ayuu dhulka kulaylkeeda iyo qabowgeeda iskaga ilaalinaya markaa qofkii inuu cumaamadiisii ama dee markaa shaarkiisiiba faraqiisii hadday meesha ku kululaato uu ku tukanayay ama ay quruurux ku yeelato waa mid bannaan weeye inuu iska markaa dhigaa waxaa ka mid a walaalayaal waxyaalaha salaada dhexdeeda bannaan alqiraa'a min almusxaf qofkii isagoo tukanaya ama taraawiix ha tukanayo ama wax kale ha tukanayo inuu kitaabka qur'aankaa la soo baxuu ka akhriyaa waa mid iska bannaan maxay leedahay kuwaan ninkii la odhan jiro caisho mawlaheeda ahaa ayaa ramadaan buu u imaam ahaa misxafka ayuu uga imaam ahaa oo uu markaas uga akhrinayay qur'aanka markaa xaashiyaha uu rogrogayo waxay markaa salaaddiisa ay yeelaysaay ma jirto waxaa walaalayaal ayadana dee qofka markaa salaaddiisa aan waxba yeelaynin mararka qaarkood dee haddii markaas waxyaala uu xasuuso oo waxyaalo markaa mashquuliya ay soo galaan maxaa yeele rasuulku sala lla alay slm wuxu uhi idaa nuudiya lisalaati adbara ashaytaan marka salaada loo dhawaaqo shaydaanka ayaa dabada jeediya isagoo weliba sawd iyo naqa samaynaya si aanu aadaanka u maqal ilain aadaanka cid kastoo maqashaa way ka markhaati kacdaa jin iyo insi geed iyo dhagax wax allayaaliya wixii aadaanka maqlaa way ka markhaati kacaan yacni aadaanku fadliga uu leeyahay bay ka mid tahay marka aadaanka la dhammeeyaa buu soo qaabilaa haddana marka la aqiimaa buu haddana caradaa marka la dhammeeyo salaada ayuu dabeetana soo qaabilaayo wuxuu kala dhex galaa qofka iyo nafdiisa wuxuu dhaa waxaa xasuuso waxaa xasuuso markaasuu qofkii kala garan waayey intuu tukaday ma saddex buu tukaday ma afar buu tukaday marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal qofku inuu ilaahay qaabilsanaado inuu khushuucda ilaashado ayaa loo baahan yahay inta uu tukanayo maxaa yeelay salaada qofku dee waxa uu ku leeyahay waxa weeye waa intaa markaas uu qalbigiisa uu qaabiliyey marka waxa boon inuu qofku qalbigiisa ilaahay qaabiliyo oo markaa waxaan mashquulinaya uu ka fikirkooda iyo ka hadalkooda inuu iska ilaaliyo markaa qofkii salaaddii wuxuu ku yeelanayaa un dee waxa uu ka kasay un waxa uu ka kasay un buu ku yeelanaya markaa waxyaalaha mashquulka ah ee dee mararka qaarkood uu shaydaanku markaa ku soo gelinayaa haddii ay dee dhacaan salaaddii waxba kaa yeeli mayso qofka rasuulkuna sala allahu alay slam wuxuu ihi weysaysta ee weysada wanaajiya ee laba ragcadood tukada oo aanu ku sahwiyin dhexdooda wixii dembigiisa horreeyey waa loo dhaafayaa waxaa kaloo rasuulka sala ll sl nin saxaabiga ayaa wuxuu ku yidhi rasuul allow shaydaan ayaa aniga iyo salaadaydiina kala dhex geliya akhrintii oo iga yacni qalad iga geliyey rasuulku wuxu uhi kaasi waa shaydaane markaad dareento ilaahay ka magan gal candhuufna markaa xagga bidix markaa iskaga tuf baa rasuulku saddex jeer saddex jeer iskaga tuf marka waxaa la doonayaa walaalayaal bal masalan ilaahay wuxuu yidhi xadiisulqudsi salaadda waxaan u qaybiyey addoonkayga iyo aniga aniga iyo addoonkayga dhexdeeda macnaha weliba markau faatixada iba akhrinayo ayuu markaa xadiidku tilmaamaya laba qaybood addoonkayga wuxuu weydiistuu leeyahay markaa wuxuu yidhi alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markuu yidhaahdo ilaahay baa wuxu odhanayaa xamadanii cabdi addoonkaygii way mahadii markuu yidhaha alraxmaan alraxiim wuxu odhanaya asnaa calaya cabdii addoonkaygii way ammaanay maaliki yowmiddiin markuu yidhaahdo majadanii cabdii addoonkaygii waa ii sharifay arrinkiina waa ii dhiibay markuu yidhaha iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin wuxuu odhanayaa kaasi waa aniga iyo addoonkayga kii noo dhexeeyey addoonkayguna wuxuu weydiistaa buu leeyahay markuu yidhaha ihdina asiraata almustaqiim siraata aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala adaalliin markuu yidhaahdana wuxu odhanaya haada licabdii walacabdii maa sa'al kaasina addoonkayga ayaa leh addoonkayguna wuxuu i weydiisto ayuu leeyahay markaa walaalayaal intaynu awoodno waxaa loo baahan yahay in aynu salaadeenna ku dadaalno inaynu waxaynu akhrinayno aynu u fiirsanno inaynu adkaarta aynu akhriyayna macnahooda u fiirsanno inaynu faatixadan waa ammaan ilaahay iyo baryo ayay isugu jirtaa marka waa in macnaheedu markaad akhriyayso kugu xaaldirsanaadaan aamiin baa iminkan aamiinna waa allaahuma istajib ilaahay oo aqbal markaa waxay ka dhigan tahay ihdina asiraata almustaqiim ilaahu jidka toosan nagu hanuuni dadkii wanaagsanaa jidkoodii oo naga weece markaa jidka kuwa lumay iyo kuwa baadiyoobay waxaasoo dhan waa inay maskaxdaada ku jiraan oo markuu imaamku sidaa leeyahay eed macnaha ku haysa qalbiga ku haysato ayaa adigana leedahay aamiin ilaahay oo aqbal ma aha un yacni waxun intaynu korka ka qabanno un inaynu celcelinno oo dabeetana aynu saas u nidhaahnaa ma habboono walaalayaal markaa walaalayaal intaas ayaynu ku soo gaabinaynaa waxyaalihii salaada dhexdeeda ayaguna bannaanaa markaa yacni sidaas ayay markaa diintu markaa waxyaalo fara badan oo laga yaaba inay inagu adkaayeen ay markaas inoogu fudaydisay markaa walaalayaal salaadeenna aynu u aqoon yeelanno oo si ay noqoto salaad ilaahay agtiisa wax inooga goysa si ay u noqoto salaad markaa dee xumaantii inoo diidda wanaaggana ina farta waa inaynu ku dadaalna walalayaal sida aynu u sheegnay in salaadda aynu gudanaynu uga soo baxno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu